sheekh tawakal ismaaciil ayaa halkan ila jooga oo ah hafayeenka culimada soomaaliyeed ee gobolka minnesota kana tirsan guddi loo saaray inay gacan ka geystaan abaaraha soomaaliya ka jira islamarkaasina ka mid ah guddiga qabanqaabinaya munaasabadda ciidda weyn ee loo yaqaano ciiduladxa oo gobolka minnesota loogaga dhawaaqay maalintaasi oo loo bixiyey subar ciid oo la doonaya dadka soomaaliyeed inay meel fagaaraha oo weyn iskugu yimaadaan arrimahaasi iyo sida ay gacan uga geysan karaan abaarta somalia aan ka wareysanaya marka ugu horeysa sheekh tawakal soo dhowow waxaad iga warantaa guddigan aad gobolka minnesota kaga dhawaaqdeen ee abaaraha soomaaliya gacanta ka geysanaya iyo qaabka aad gacan uga geysanaysaan waa dhowahay waxaan uga qeyb qaadanaynaa dhowr qaab oo waxa weeye guddigan wuxuu ka kooban yahay ganacsatadii buu ka kooban yahay siyaasiyiintii buu ka kooban yahay culimmadii buu ka kooban yahay dhallinyaradii iyo waxgaradkii oo dhan buu ka kooban yahay marka waxa weeye qeybahaasaanu guddi usii saarnay si loo qaabeyn lahaa qaababkiina waanu isla afgarannay
qaababkaasi maxay yihiin marka aad doonaysaan somalia inaad ku caawisaan waxaanu rabnaa oo guddigu markaa naga codsaday inaan subar ciidka laftigiisa u bedelno sidii soomaaliya looga taageeri lahaa guddigii iyo guddigii subar ciidka kulli waxay isku noqdeen hal guddi oo waxaan rabnaa insha allahu tacaala ciidda marka la tukanayo inaynu halkaas taageero weyn oo ugu qiimo badan dad afartan kun oo qof isugu imaanaya in aynu marka taageerada ugu weyn halkaasi ay ka timaado waa qodobka koowaad weeye qodobka labaad waxaan rabnaa guddiga ganacsatada ayaguna waxay soo jeediyeen maqaayadaha minnesooda oo dhan ka jira in hal maalin loo xiro oo la siiyo faa'iidada ka soo baxdoo dhan abaarihii la siiyo waxaa kaloo aan ugu talagalnay masaajidyada minnesooda ku yaalla oo dhan oo communityga ahna inaanu hal jimco u wada xirno oo halkaasi laga taageero sidoo kalena inaanu xaflado waaweyn oo dhowr kunoo qof isugu imaanayaan inaynu halkaasi dadku ku casuuno isugu yimaadaan halkaasna taageerada oga muujino marka guddiga laftigiisa isagaa mas-uul ka noqonaya iyo hay-adihii loo gudbin lahaa iyo qaabkii loo gudbin lahaa iyo nidaamkii loo gudbin lahaa wa garta subar ciidda waxaad aan la socdaa in maalinta beritaa ciiddu ay ku beegan tahay isla markaasina garoonka weyn ee american footballka ciyaaraha loo yaana lagu qabto aad soo qabateen oo halkaasi ay dadweynuhu iskugu imaan doonaan qaab nuuce ayaad doonaysaan marka inay dadku munaasabadaasna u yimaadaan oo soo ciidaystaan dadkoodiina u taageeraan runtii waxa weeye waa farxad weeye say u faraxsan yihin baan rabnaa dadkeena inay uga farxiyaan qiyaastina waxaan rabnaa taageeradooda inay noqoto taargetkeennu waxa weeye inaan taarget garayno hal milyan oo dollar waana toban kun oo qof oo boqol dollar bixisay taageerada noocaas ah kadibna qeybaha kale inaanu ku xijino laakiin sidaas hadda ujeedada ugu weyne taargetka aan rabnaa hal milyan weye
hal milyan lacag yar maahan ma ka fikirteen qaabka lagu heli karo maalintaas ciidda in lacagta intaa laga daruursaan runtii waxa weeye dadkeenu masaajidada laga wacyigelinaya meelaha goobaha laga wacyigelinaya guddiga arrimaha waa la wada gaarsiiyey khudbooyinkana waa lagu soo wada qaadan doonaa insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa toban kun oo maadaama afartan kun iyo dadka badan ay tukanayaan in toban kun oo boqol dollar la baxda annaguna aanu bilaabayn haddaan culimmadii ka nahay qof walbaba uu bixinayo boqol dollarna lacag weyn maaha qof walaalka iyo dad dhibaataysan oo biyola-aan iyo abaar iyo ay jirta aanu ku taageerno waxaan ka codsanaynaa communityga arrintaasi inaynu macnaha yoolka aynu gaarno qof walbana kusoo xisaabtamo si boqolkaa dollar u bixin lahaa